deeq raashin ah oo isugu jirta noocyada kala duwan ee raashinka ayaa la gaarsiiyey degmada garbaharey ee gobolka gado deeqdan ayaa ka timid dowladda china waxaana la wareegay maamulka degmada garbaharey sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ah hay-adda sadma ayaa ka waramaysa deeqdan waxaan joognaa garoonka degmada garbaharey waxaan maanta halkan aan keennay diyaarad sida shixnaad shixnaad gargaar ah oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay china waxaa kaloo kusoo xigtaa falaytkii labaad sida aada la socotaanba degmada garbaharey waxa ay ka mid tahay meelaha aada iyo aad ay abaartu ugu dhufatay islamarkaasna aanan helinin gargaar ee degdega aanan helinin degmadan dhinac walba waa ay ka go-doonsan tahay waana dareemi kartaan xaaladaha ay ku jirto baabuurka raashinka markuu ka soo baxo magaalada muqdisho wuxuu imaanayaa labaatan cisho taqriiban labaatan cisho ayuu imaanaya guddoomiye waxa aan kugu wareejinaynaa diyaaraddii koowaad oo hadda gadaasheena taagan degmada garbaharey maalmahan isdaba joog usoo gaari doona haddii alla yiraahdo shixnado gargaar ah oo aan ku keenayno diyaarado ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada garbaharey xuseen cabdigariin ayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka uga mahad celiyey doorkooda caawinta celinahayaa maanta wakhtiga dheer ee ina soo gelisay wakhtigan oo qoraxdu ay aada u kulushahay oo jiilaal la joogo abaar ah in ay na soo gaarto walaasheen mar labaad baan uga mahad celinayaa aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa inay maanta na soo gaarsiiso raashinkii u horreeyey ee gargaar ah annaguna waxaan ballan qaadaynaa baahida taagan wixii ay ka gaarto inaan gaarsiino haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay xaggiisaa laga soo koobi karaa deegaankan waxaa ka jirta baahi fara badan markii uu roob jirana waddooyinku way xun yihiin oo waxaa dhaca in uu gaadiidka muqdisho ka soo baxa uu bil ama laba bilood ku soo jiro waddooyinka oo uu roobka dartii u soo dhaqaaqi waayo markii jiilaal la gaarana waxay la soo dhaqaaqi waayaan waddaxumo iyo rafaad badan dadka oo duruufo badan ay haystaan hay-ado shaqeeya oo dadka wax gaarsiiye aysan jirin duruufo fara badan oo aad u adag oo biyo la'aan leh oo raashin la'aan leh oo tabareed leh oo waxbarasho la'aan leh baa halkan ka jira deeqdan ayaa maalmaha soo socda loo qaybin doonaa shacabka degmada oo bilooyinkan la daalaadhacayay daruufo kala duwan